فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي بسم الله الرحمن الرحيim aلsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo sheegay inay ansixiyeen heshiisyo aysan arkin xasan sheikh oo qirtay inuu dadka soomaaliyeed ka qariyey waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiska ay la galeen dowladda turkiga xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo su'aale ka keenay heshiiska lala galay turkiga ee baarlamaanka uu ansixiyey waxaan idiin soo gudbi doonnaa mowduucaas oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurgurta oo dowladda itoobiya ugu qalbi qaboojiyey in wax colaad ah aysan kala dhexaynin madaxweynaha maamulka somalilan oo waxkama jiraan ku tilmaamay in laga adkaaday al-shabaab isagoon dhanka kale ku goodiyey inay fulinayaan heshiiska ay badda ku siiyeen itoobiya qodobada sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah aqoon-yahan si qoto dheer uga hadlay damaca itoobiya ee dhulka iyo badda soomaaliya isagoona soo bandhigay dowladaha ku caawinaya inay dhulkeena qabsadaan xabashida wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soo bandhigtay askar ka soo goosatay maamulka hiirshabeelle wejiyada askartanoo ka soo muuqanaya kaamirada alkataa'ib iyo kuwo kale oo la wareysanayo ayaan idiin soo gudbi doonnaa
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada aan ku bilowno qodob la xiriira natiijadii ka dhalatay kadib markii dowladda federaalka ay dowladda turkiga ku wareejisay xeebaha dalka soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa kadib markii ay ka soo baxeen dhismihii looga dalbaday inay ku saxiixaan heshiisii ay dowladda federaalka la soo gashay dowladda turkiga kaasi oo loogu wareejinayo xeebaha iyo sidoo kale badda soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay inay maanta saxiixeen oo ay ansixiyeen heshiisyo aysan garanaynin waxa ku qoran xildhibaan macalimow ayaa ka mid ah xildhibaanada sidaas sheegay laakiin waxa dhacay waxay tahay ee, waxaa meesha soo qoray mooshin ee la yidhi boqol iyo toban ee, waxaa waxaa saxiixay xildhibaan oo la leeyahay ajandaha lagu soo daro heshiis ay turkiga iyo soomaaliya kala saxiixdeen Ee, wuxuu waa heshiis ee, qoraalkiisii ma qaybin magacyadoodii lama sheegin waxaa la yidhi boqol iyo toban kuna boqol iyo toban qofaa saxiixday ee, heshiiskaas ee, aan- sidaasaan diidanahay qoraal haba yaraatee ma jirin sidoo kale waxaa dhacday markii haddana ee, la- uu hadlay madaxweynihii ee, wasiirkii difaaca hadlay waxay ka hadleen heshiis ay la soo galeen runtii heshiiska waa inoo faahfaahiyeen waa ku mahadsan yihiin ee, wasiirka difaaca wuxuu yidhi heshiiskan toban sano u qaadanaa ee arrimaha dhaqaalaha iyo iyo iyo difaaca uu maaragtay uu kor u qaada ani dhaqaalaha waxaan ku ogaa inay eh, wasaarad kale oo gaar ay leedahay difaaca kuma ogeyn marka sida laysu dhexgelin karay waxaasoo dhan aan fahmi waaye Ee, kadibna waxaa la yidhi arrintan ee, ha loo codeeyo oo maaragtay ee, ee, cod ha la geliyo Ee, runtii heshiis haba yaraatee aanan arkin oo aanan ogeyn waxaan aaminsanahay inaan arko waxa aan heshiiska aan saxiixahay afka madaxweynaha iyo afka wasi- ee wasiirka difaaca anigu maarata waxba kuma xukuminayo sababtoo qoraalaa loo baahan yahay wax qoraala haba yaraatee ma jirin sidaa darteed waxay baarlamaanku maanta ansixiyeen oo arrintan nasiib darrada ay tahay heshiis aanay arkin waana mid ka mid ah taariikhda maaragtay gelayso dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurta ayaa dhankiisa qirtay in heshiiskaas ay ka qariyeen ummadda soomaaliyeed heshiiska dalka soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dowladda iyo magaceeda iyo sovereigntigeeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay Ee, in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay
heshiiska dowladda turkiga lagu siiya baddeena soomaaliya ayaa waxaa su'aale ka keenay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur kaasi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kalena ah mas-uul xil ka haya dowladda uu hogaamiye gurguurte cabdikhaaliq ayaa inooga waramaya waad mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa qoraal uu ku qoray barta uu facebooka ku leeyahay ayaa waxa uu kaga hadlay oo uu su-aalo ka keenay heshiiska khayraadka badda lagu siiyey etoobiya ee baarlamaanka uu ansixiyey qoraalka ayaa u qornaa sida tan inkastoo madaxweynuhu uu sheegay in baarlamaanka mas-uul ka yahay gobonimada qaranka soomaaliya naguna aamini waayey in aan heshiiska aragno kana doodno kadibna go-aan ka qaadano isaga ayaan aaminnay in uu noo ogaado hadal waa la diiday hirarka xamaaska iyo mawjadaha labalakaca ee shacabka iyo sabaxanka lagu laray ee difaaca badda ayaana jiray dhankayga ayaana ka ansixiyey laakiin su-aalaha aan heshiiska ka keeni lahaa haddii fursad gaar ah ama gudaha baarlamaanka la ii siin lahaa ayaa ah kow macaddahay in dowladda turkiga ay difaacayso gobonimada xuduudaha badda beriga iyo cirka soomaaliya tusaale haddii ay dowladda etoobiya ciidan geyso dhulka soomaaliya ee ay saldhigyo militari ka samaysanayso dowladda turkiga ma naga difaacaysaa haddiise ay turkiga arkaan in dantooda aysan ku jirin in ay etoobiya isku dhacaan heshiiska muxuu ka yeelayaa labo heshiisyada difaaca ee dowladaha kale ee ay etoobiya ka mid tahay lala soo galay xaggee ay ku dambeynayaan tan saddexaad annagu etoobiya ayaan dhisaynaa laakiin sideen u maaraynaynaa saamiinta taban ay ka imaan karta dowladaha turkiga is hayaan haddii si kale loo dhigo sideen u maareynaynaa loolanka juqhraafi siyaasadeed ee ka dhashay heshiiska afar dowladda maxay u qaadi la-dahay tilaabooyin kale oo looga hortagayo damaca etoobiya maxaa xiriirka etoobiya hoos loogu dhigi la-yahay maxaana duulimaadka diyaaradeed u joojin la-nahay ama u dhimi la-nahay maxaa ciidanka etoobiya ee aan atmis ka tirsaneyn ee dalka jooga loo saari la-yahay kuwa atmis ka tirsanna loo bedeli la-yahay shan sidee loo maamulayaa kalluunka baddeena sidee loo maamulayaa kalluunka baddeena ee la sheegay in ay turkidu ka ceshanayaan lacagta kaga baxday difaaca badda lix horay ayay inoo soo martay in soomaaliya heshiis difaac ay gashay ka baxdo ama looga baxo haddii turkigu go-aansado in uu heshiiska ka baxo ama aan inagu aragno in aan ka baxno maxaa dhacaya وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله
waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira badda soomaaliya ee lagu wareejiyey dowladda turkiga madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurta ayaa dowladda etoobiya wuxuu ugu qalbi qaboojiyey in wax colaad ah aysan kala dhexeynin xilli uu maanta shir jaraayad qabtay islamarkaana uu heshiiskaasi ka hadlayay ayuu si aad ah qodobkan ugu nuxnuxsaday isagoo niyadda u dejinaya dowladda xabashida etoobiya ayuu gurguurta sheegay in dhammaan heshiisyada amni ee xukuumaddiisa ay la saxiixatay dowladaha shisheeye aysan halis gelin doonin ammaanka etoobiya wuxuu sheegay gurgurta in caalamka ay ka raadinayaan dowlad difaacda badda soomaaliya balse ay waayeen kadibna ay ku qasbanaadeen inay dalka ku wareejiyaan turkiga gurguurta shirkiisa jaraayid wuxuu ku yidhi heshiiska difaaca iyo dhaqaalaha ee aan la galnay turkiga ulama jeedna inaan dagaal ku iclaaminayno dowladda etoobiya ama sidoo kale dowlad kale maanta annaga iyo etoobiya waxaana dhex taagan horta ma aha eh, xuduud iskuma haysano boqolaal kilomitro dhul soomaalida inay soo marto badda soomaaliya timaado oy qayb ka mida qaadato waaye waxaan isku haysano waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanaynaa etoobiya in lala diriro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaanku rahdaye la dulmiyo ma aha danaheenna dalkeenna inaan difaacno inna lagu kaalmeeyo dowladda turkiya heshiiska aan la galnay horta intaasuu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey na kaalmeeya hadda maanta turki soo duushayo etoobiya ku duulayso ma rabnana cid kale in lala diriro ma rabno soomaaliya gudaheeda in dowladda wax isku diriraan ma rabno
waxaa xusid mudan in gurguurta uu weli xiriir diblomaasiyadeed mid amni la leeyahay dowladda xabashida etoobiya safiirka xabashida ayaana ka shaqeeya xafiiska ku dhex yaala madaxtooyada magaalada muqdisho halkaasi oo ay gurguurta iskula dhaxaan
عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور الإسلام فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla maraynaa madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in laga adkaaday al-shabaab isagoona dhanka kale ku goodiyey inay fulinayaan heshiiska ay badda ku siiyaan dowladda etoobiya muuse biixi oo maanta hadlay kadib heshiiskii dowladda federaalka ay la gashay turkiga ayaa ka dhawaajiyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hawada iyo badda soomaaliya muuse wuxuu sheegay in markii uu somalilan ku soo noqday kadib heshiiskii kowdii janaayo uu xasan sheekh la wadaagay sida ay wax u dhaceen laakiin xasan keliya uu rabo in uu isaga saxiixo heshiiska xasanoo waxaad labadan cisho la qaylinaysaa waxaa weeye anigu aan saxiixo heshiiska taasina waxay ka dhigan tahay adiga oo lagu yidhaahdo anigu gurigaaga aan kuu maamulo ayuu yidhi muuse biixi waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya adduunyada nin waliba dantiisa u raaca nina nin sadaqa ma siiyo charity lasma siiyo dal waliba dantiisu eganay halkaa maxaan ka helay tusaale waan waxaan usoo qaadanaya south sudan oo aan uga diyaar ahayn dowladnimo qabaar istilaayaa shidaalkii laga helay shiinuu soo saaray ayay reer galbeedku la dabceen in la wareega deetna way kala goyeen oo way ictiraafe markaa waa inaad da- awoodda aada leedahay waana iibisa awoodda aada leedahay hadduu population yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu macdan yahay hadduu strategic point yahay waxaa laga rabaa inaad dee aada cid yeelato sidaa darteed waxay nala noqotay qolada ay dowladda in etoobiya danta ay leedahay dantaan le aanu midayno oonu baargeyn garayno adiga maxaa kuu daran bad seed gaadho anna maxaa ii daran ictiraaf inaan u eka aada iigu horseedo oo labada ma iswaafajin karnaa haa dee waan iswaafajin waa ku dhigrin maxaa ka soo baxay haddaba waxaa soo baxay soomaaliya oo qoladii talaani goysanaya iyo somalilan oo qoladii ingiriisku goysanaya oo laba dowlasu tegey in qoladii soomaaliya ay soo caddaysatay hadda inaanay ay ku ay u bareydho inay tidhahdo wax somalilan la yidhaha ma jire eh waa gobollo annaga ahoo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadli maayaan annaga joona annagana soo mara waa markii ugu horreysay ee uu soo baxo wejiga runta ah ee soomaaliya iswada raaci arrintaasi maanta waxaan leeyahay ilaa bishii january kowdeedii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh wuxuu hadlay in ka badan koob iyo soddon jeer in ka badan buu hadlay maalin qura ma ledin wax wal oo gef ah oo qarannimadeena ku ah oo sharafta somaliland ku ah oo haddii soomaaliba la yidhaahdo magaca waa wadaagnaayo dalal badan baynu meelo badan baynu kala degannahay aanay isu quurin ayuu maalin walba ku hadlaa anuu maalintii aan heshiiskaa soo saxeexay hargeysa imid airboortka marka ka hadlayay xasan waanu sheegay xasanoo waxaad labadan cisho la qaylinaysaa waxa weeye anigu aan saxeexo taasi waxay ka dhigan tahay adiga oo laygu yidhaahdo anigu gurigaaga aan kuu maamulo hebelow gurigaaga anaa kuu maamulaya adduunka wax dhacayna maaha qodobka labaad xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badanyay inaad calaacasho laba nafti ha fara noqone waxaanad yeeli karaynin mar walba ha sheegin waxaad leedahay somalilan badeeda anaa xukumaa laysoo maro haddaad xukunto miyaad timaadid markaad adduunka leedahay yaan la ii anaa aniga ha laysoo maro haddii lagu soo maro xaggeed geenaysaa waa xaggee xaggaad xukuntaad geenaysaa ma iska hubtaa banaadir inaad xukunto adigu odgeyn karto run baynu isu sheegaynaa haddaba qayladani ka weyn adduunkan aad ku wareerinayso anaa xukumaha lai dhiibey nafti ha farbaate intii aada awooddeedana ku ekow go-aankan iyo emoygan waan fulinayaa waan kuugu celina waan fulaya qofku hadlaya hadduu laba qof yahay waa mashkilad weya qaxootaad noogu timid waa ku haynay waad ku dhaqantay hanti baad ku leed halka shirkadaad ku jirta kuwaad beriga halku asaastay werjuq laguma odhan xasan madaxweyne waxaan ku leeyahay weliba waad dhaaftay hadalkii iyo dalkanu ku hadlay maanta dilkaa xamaraad ku dushay ninkaa reer somaliland halkaad ku dushay godobtiisu aday ku fadhidaa xasanoo waa taare kuu qoran aday kuu taalla adaa godobtaana aday dushaada saaranta xataa kuwa xidhan taa halkaasaa ku dhaafaya dooda uu caalama ka dhacsiiyey uu meel walba ka hadlaya waxa weeye somaliland haddii ay etoobiya si ictiraafaan waxa kor u kacaya oo dagaal qaadaya al-shabaab muddadaa shabaab ay ka dagaalamaysa koonfur waad joogtay haddana dagaal baad kula jirtay garan maayo sababta al-shabaab ay u kordhayso marka ay somaliland ictiraaf hesho ha ku wareegeysanin wax aanad qabanin beentii adduunka aad sheegtay shabaab waan dhameeyey waan ka farxashay hub ha laysiiyo hubkii lagu sii iska cela shabaab qodobkaan u gudbaya ka kale waxa weeye haddaad ka doonaysa gobolka nabad haddaad leedahay waxaanu doonaynaa in gobolka uu nabad noqdo gobolku nabad wuxuu noqonayaa markuu waxwadeesho dowladdu iskaashadaan si saaxiibtinimo isu dhex galaan dabeetana baacimisna wadashaa hadalka muuse biixi oo toban daqiiqo ka badan soconaya waxaa kale uu xasan sheikh iyo xukuumaddiisa ku eedeeyey dilkii mas-uulkii dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho kaasi oo ka tirsanaa bahda duulimaadyada ee dowladda federaalka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan weli ku guda jirnaa wuxuu idinkaga imaanayaa waa raadiyaha alfurqoon aqoon-yahan ayaa wuxuu si qoto dheer uga hadlay damaca itoobiya ee dhulka iyo badda soomaaliya isagoona soo bandhigay dowladaha ku caawinaya inay dhulkeena qabsadaan xabashida wuxuu ka hadlay mala awaalka ee dowladda federaalka ka dhaadhicinayso dadka soomaaliyeed ee ah in turki iyo sidoo kale dowlado la mid ah ay soomaaliya difaacayaan
damaca etoobiya ee ku wajahan dhulka soomaaliyeed gaar ahaan badda cas iyo meesha ay sida gaarka u caalamadeysteen oo ah dhulka saylac korkiisa damacii noocaas ahaa etoobiya ma ka hartay ma ka tanasushay soomaaliduse dadka soomaaliyeed maxaa iska bedelay mowduucaas ayaan waxyaro kooban ka sheegaya haddii ilaaha yidhaahdo intaanan ujeedooyinkeeda guracan iyo damaceeda waalida ah oo boqolaal sano jiray aanan ka hadlin waxaan rabaa dowladda etoobiya la yidhaahdo dadka soomaaliyeed bal inaan la wadaago wixii macluumaad aan ka hayo etoobiya waa dowlad ku taalla bariga africa buuraha sare ee etoobiya ayayna mar dowladdoodu ka timid mandiqadan bariga africa ama qarnu afriqiya dhulkan o dhan waxaa la dhihi jiray ardulxabasha mu-ariqiintii iyo dadka muslimiinta ahaa oo wax qori jir dhulmareennada ahaa waxay u yaqaanaan ardulxabasha ardulxabasha dhulkaasoo dhan bay soo gelaysaa magacaan ethoobiya mar dhexe ayuu yimid waxaa la sheegay niman giriig oo sahmiyayaal ah ayaa markay arkeen dadkan madmadow ah waxay yidhaahdeen waa dadkii wejiga gubnaa marka taa waa kasii gudbayaa bariga africa shan qowmiyadood baa inta badan muuqata laba waa masiixi waa kiristaan saddexna waa muslimiin labada masiixiga waa xabashida axmaarada iyo tigreega nimanka la yidhaah buuraha sare ee etoobiya ayay degan yihiin dhulka hoobadka ah oo badda ku teedsanna muslimiinta degan sida canfarta soomaalida iyo oromada taariikhda inta la ogyahay qowmiyaadkan muslimiinta ah ma aysan dagaalami jirin colaadna kama dhexayn cadowgoodu wuxuu ahaa inay iska eegaan nimankaa buuraha degan labadan masiixiga ah ayaa xukunka isku haysan jirtay mar walbana waxay ku dagaalami jireen waana markay dagaalkii muslimiinta ay bilaabeen annagaa muslimiinta gumaysanayna iyo ma gumaysanaysiin dagaalada axmaarada iyo tigreygu sidaa ayuu u dhexeeya xukunkana iyagaa u badnaa laakiin axmaarada ayaa inta badan lagu tiriyaa milkiilayaasha dowladda etoobiya waxay hadda u dagaalamayaanna wax kale maaha inay adiga ku xukumaan lanna maskaxdooda maskax isticmaar ah marka dowladdaas waxaan marka la yidhaahdaa ethoobiya welidatul isticmaar isticmaarkaaba dhalayba iyadu waa dowlad mustacmara isticmaarka reer galbeedka ayayna caloosh calooshooda ay ka soo baxday waxaa u daliila qabla alislaam markii ninka la dhihi jiray abraha uu weeraray yaman boqorkii hirqala hiraqle oo dowladdii marka roomaanka ninka xukumaya ayaa u dirtay oo tiri gal meeshaas dad kiristaan ah ayaa lagu laayey oo waata suurat suurat lburuuj waata ilaahay uu kaga hadlay waa qiso kale marka halkaasay tageen toddobaatan sano ayay haysteen dowlad eeraan xilligeedii ragay nimay nimay usoo dirtay oo hogaamiye ahaa ayaa ka saaray xabashida wax yar kadibna islaamkaas soo daahiray dhulka yaman wuxuu noqday dhul muslim marka midda kale alxuruub asaliibiya dagaaladii kiristada oo muslimiinta iyo gaalada soo dhex maray gaar ahaan markii muslimiinta andalus ay sii baaba-ayeen iyo dagaaladii kiristaanka oo saliibigu ay ku soo qaadi jireen dhulkan sham dowladdan etoobiya la yidhaahdo oo markaas abasiniya la dhihi jiray ama xabashi way ka qeyb qaateen qowl ahaanay uga qeyb qaateen waxa ay diri karaan bay direen mar kasta waxay ahaayeen kuwo u taagan oo weliba iyagu dalbada inay muslimiinta iyagoona dhinacooda ka laayaan taariikhdu way dheer tahay lakiin waxaan rabaa inaan ku saleeyo oon caddeeyo hadalkeyga isticmaalku inuu dhalay buuraha waxaa kaloo la yidhaha ethoobiya adowla alxabiisa halkaa ayay ku oodan tahay meesha ayay kuay ku karantiilo tahay oo buuraha korkooda mar kasta waxay aada u raadinaysay quruunan boqolaal sano inay bad hesho baddaana wax kale maaha walaalahood kiristaanka ah meelay uga soo gurman karaan iyo meelay muxuu ahaa gacan uga ge ay ka sii karaan markay hareeraheeda fiirfiirisay jabuuti iyo eritrea iyo soomaaliya waxaa u sahlanaatay dadka sooma dhulka soomaaliyed inay qaadato waxa keenayana waxaad arkaysaa meesha xaalka iyagu marayo ummad iyadii isdilaysa intaasoo madaxweyne leh aragti dowladnimo iyo siyaasad midaysan oo ay dalkeed ku difacdaanna aysan ka dhexayn diinta islaamka oona walaalay lahaydna oo qabyaaladdan waxaa naga saari lahaydna kudhaqankeeda sidaa aragtay aan ka nahay oo gacan bidxeedinayno annagiina soddon iyo dhowr sano dowladda dhexe markay dhacday kadib aan isdilaynon isnacnay ethoobiya waxay garawsatay oo yaqiinsatay xilligan inay tahay xilligii dhulkooda la qaado lahaa hadalka abi axmed dadku niman badan oo siyaasadda ka hadlaya waa arkay oo leh waa qariska tuur waa nin waalan waa nin siyaasadda ku cusub qowmiyaddu ka dhashay qowmiyad tali jirta maaha waxaasoo dhan maaha ethoobiya siyaasaddeeda ku wajahan soomaaliya ma isbedeleyso waa sida maraykanku caalam alcarabi waalislaam caalamka carabta oo dhulka falastiin ay ka mid tahay iyo caalam ulislaam siyaasadda ay kula dhaqmaan maraykanku isma bedesho oo beenta iyo munaafaqadda ah madaxweyne kastoo maraykan uu yimaada falastiin midba mid kale waa u wadaran yahay annagana ethoobiya nin kastoo qabsada dadka soomaaliyeed kiiba kii waa ka xun yahay laba shay baa marka soomaalidu ay in yaan hadda moodaa inaan isku khaldayno horena taariikhda aan kala gara weynay kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii markii etoobiya iyo soomaaliya ay dagaashay waddamadan african union la yihahdo inta badan akhriya taariikhda waxay la safteen boqolkiiba boqol inta badan xataa kuwa muslimiin isku sheegayay sidii libiya iyo inta badan waxay la safteen dowladda etoobiya markii dowladda siyaad barre markaa uu hogaanka ka ahaa oo dowladda dhexe oo maxamed siyaad barre uu ka ahaa madaxweynaha oo qaramada midoobe hadba laysula tago afrikaanku inta badan waxay u codeynayeen aragtida etoobiya ah inay tahay dowlad dulman oo la rabo inay soomaaliya ay qabsato ruushku si toosa ayuu ula saftay reer galbeedkuna maba ka daalinba taageeradeeda waxaa la sheegay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii mingista markuu qabtay maraykanka congaresska way ka shireen seniya laya la yidhi ninkaani waa nin shuuciya dowlad aan cadow nahay ayuu mabaadi'doodii haystaa waxaa la yidhi waxay isku raaceen in etoobiya ay tahay dowlad masiixiya in la dhaqaaleeyo weligeedina la dhaqaaleyn jiray inaanan marka aanan garabkeeda la dayicin ee la taageero xukunkuna wuu isbedelayaa siday noqotay waxaa yimid ninka la yidhaha mele sanaawi waxaad ogeed ayuu dadka soomaaliyeed dhibaata ayuu marsiiyey ethoobiya marka waa dowlad sidii israa'iil oo kalea meesha lagu dhaqaaleeyo xuduudda dowladda israa'iil sida iyagu ay sheegteen waa dowladda waxaa la yidhi aanan jograafi ahaan xuduud lahayn leanna waa dowladda isticmaarku sameeyey tanna waa la mid minilik wuxuu dhul ka qabsaday sudan soomaaliya meel eritrea ayuu marka xoog kula wareegay oo dad ayaga aanan ahayn manaa may fahamtay marka mar walba saas ayay ahayd caqliga iyo maskaxda ku jirta waxay tahay dowladda etoobiya dhulballaarsi inay dadka dariskooda diin ahaanna u baabi'iso dhul ahaanna ayay muxuu ahaa ubay u qabsato annagu etoobiya laba shay baan isku haysanaa waa laba caamil ama laba faktor oon bedelmayn diin iyo dhul baan isku haysanaa wax ka yar baana dadku isku laayaan waxaa nasiib daraa labaatankii sanoo dambe oo dagaaladan maaragtay soomaaliya dowladaha ay aad samaysmayeen oo yaryar ethoobiya in rag siyaasiyiin oo da maanta xukun haya oo macruufa oon hadda magacooda waxba sheegaynin ay la taagnaayeen meediyaha etoobiya masaalix mushtaraga naga dhexaysa waa maaragtay hal cadow baan leenahay maaragtay waa amnigaan iska kaashanaynaa etoobiya wax naga dhexya lama arko horey dhul soomaaliyeed dad soomaaliyeed bay u baaba'satay dhulka ay haysatana laga soo bilaabo magaalada hawaasha haddayba kashi hawaasa la yidhaahdo ilaa xuduudda xuduud beeneedka waa dhul soomaaliyeed oromana way la degan tahay oo anuu dadka muslimiinta ah oo labadaa qowmiyadoodna waa qowmiyaad isdhex deganaa mana jirin xasaasiyaddan qabaliga ah oo qowmiyaadka ah oo oo dadkan la isku dirayo qadiyaddu waxaa loo dagaalami jir muslimiin alxabasha iyo nasaara alxabasha taas waa kiis kale marka waxaan ula jeedaa african union iyo westereenku labaduba weligood waxay garab taagnaayeen hiilkooda maanta marka abi axmed damacan iyo hadda weli ku dhiira la'yahay uu maaragtay uu ka tanasuli la'yahay ma aha mid hadda ku dhashay waa mid istraatiijiyadda dowladda etoobiya u degsan istraatiijiyadda iyo caqligoodana waxaa laga maamulaya waa kiniisadda kiniisadda dowladda etoobiya waxa ay dalka iyo ummadda u qirto ay u qorto ayaa lagu maamulaa waxa weeye marka intaa markaan ka tago soomaalidu laasim waxaa ah ninkaani meel tabarigeysaba inuusan ka baaqanayn hadal uu yidhi ayaad moodaa inuu nagu sii dhaboobayo ilaahay run kama dhigay soomaalidu iska xumbaynayaan buu yidhi dhowr beri baa nala sheeg sheegayaa kadibna iyagaa iska aamusaya waxaad moodaa dadkii social mediaha ka qaylinayay oo aad badda badda uga hadlayay eer waxay marayaan qaarkood ay yidhahdaan magaalo hebla nagaa inka guryo badan nagaa inka dukaan badan nagaa inka jingada badan wax lala yaabo qabyaaladii oo madaxeeda iyo majaheedii wadata ayaa dib u soo noolaatay waxaa wadanka hadda soomaaliya gaar ahaan dhulkan hadda aan joogno ku badanaya dilka ku soo badanaya dil foolxun draagis waxyaabahaasoo dhan waa wax ka turjumaya damaca etoobiya rumaynaya ummad aana heshiis ahayn akhlaaqiyan fuxshi iyo balaaye iyo wax darana dalka ay ka soo daahirayan oo daraagis ugu weyn yahay siyaasad ahaanna sidaa aragtay aan lugaha iyo madaxa iyo gacmaha isugu dhegannahay iyo dowlad hal mid ah oo midaysan waxay ka midaysan yihiin dhulka inay qabsadaan weligiin ma aragteen dad etoobiyaan ah oo soomaaliya saldhig ka dhigtay oo etoobiya weeraraya ma aragteen xilligii adugu mar dhow ma aragteen waa maya mar baa la taageeray nimankii tigraayiga ahaa dan bay lahaayeen marka xukunka gaarayna wax kasta soomaaliya iyaga uga daraa annaga marka kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedda ilaa hadda laga bilaabo ethoobiya un baan usii firxanaynaa marka oo rabnaa nagala celi la-ya hadda waxayba maraysaa baddan kuu saxiixayaa aduguna aqoonsi isii marka waa kiis kale waa kiisaska guraacan oo qofka caqligana uu la yaaban yahay marka ethoobiya turki iyo masar iyo waxaba nagama celinayaan annaga ayay nagu xiran tahay haddaan nahay soomaali dhulka iyaga inaan difaacano cadowaa ka difaacano diin noo hambayn maayo oo dowladnimo nooma ogola oo jiritaankeenna ma ogola oo dadyooga muslimiinta ah gaar ahaan soomaali sidaa aragteen ayuu ula dhaqmayaa wixii xilligii ay tigreygu haysteen dhulkaa ay ka geysteen soomaalida oo jaraa'im ah waa la ogyahay waxay muqdisho iyo koonfurta soomaaliya ka geysteenna waa la ogyahay raggii geystay oo janaal gebre ugu horeeyey baa waxaa dhacday muqdisho inay liinta iyo cambaha ku cabaan si muxuu ahaa dakana la-aan ah taariikhda ma dhicin nin janan dal dhan ku soo duulay ee laayay inuu sii joogo waa taariikh xumo waxyaabahaasoo dhan waxay daliil u tahay sida aad moodid xoogaha aan quruxda badnayn ama soomaalidu u fekerayaan si wanaagsan maaha waxaa dalkan soomaaliyeed gacan geliyey waxa ugu daran gacmo shisheeya markii laga tago iyo fargelinta taasu gudaha leanna waxaa jira waxa la yidhaahdo sidii nin la yidhah maalik bin nebi uu sheegay qaabiliyat listicmaar ninkaasaa wuxuu yidhi reer jasaa'ir maxaa boqol iyo shan iyo soddon sano loo gumaystay masarna loo gumaysa waaye reer jasaa'ir waxaa ku badan qaabiliyat listicmaar isticmaarka waxyaabaha aqbala ayaa ku badan annaga aragti dheerida sooma aragti aragti dhowida soomaalida dhowr cisho ama dhowr maalmood oy qayliyaan kadibna ay iska aamusaan ardaal qaaqlayaal ah oo inkaar ku dhacday baa social mediaha ka soo daahiray oo wixii soomaali baabiyi dib u soo nooleeyey waxaasoo dhan in laga hortago turki iyo masar iyo qatar iyo iyo sacuudiya waxaana aan iska dhaafin riyadaas dalkayga aan difaacno adduunka duwalka masaalix mushtaraka ayay xaqiijiyaan reer kasa oo soddon kun dadka laga dilay ay ku dhowdahay wixii loo qaban waayey annagana loo qaban maayo marka waxaan rabaa inaan la hadlo ilaahayna aan ku kalsoonaano cududeeda iyo dhaqaalaheena aan isku biirsano سأبقى فخورا بإسلامي
qeybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay maamulka hirshabeelle marka hore aan idiin soo gudbino laba ka mid ah askarta oo iska soo dhiibay hirshabeelle islamarkaana ay baahisay alkataib
magacayga waa mustaf saleebaan maxamed cali waxaan ka tirsanahay ciidanka oo oo mubtadiinta ah magac waxaan ka- mataqaanaa waxaan ka qortay xerada xamar xerada loo yaqaan xernac meesha wax yar markay nagu hayaan waa nala qaaday waxaa nala geeyey alboorka nala geeyey waa waa nagala qaaday iwaan ay na geeyeen iwaan markay na geeyeen waa nagala sii qaaday meel butayaabl nahay nala geeyey markii nala geeyey gaalo meesha kula kulmay meeshii abaaran mataqaanaa meesha ay saddex bilood ay nagu hayeen magidaba meeshii waa nagala soo qaaday xamaraa nala keenay xamar markii nala keenay xerada la yidhahda xere hilweyna nala nala keenay meesha mataqaanaa qore noogu siiyey wax yar marka la joogay anna waa iskiga soo tagay waa ka- waa is- waa ka dhumta waa iskiga soo tagay kadaba nambarka ay mataqaanaa ay iga xirteen nambarkii waa iska toori alxamdulilaahi anna waa waa kasoo tagay marka haddana waxaan la joogaa walaalaheen mujaahidiinta waxaan ugu baaqayaa dadkii meesha joogo meel mataqaana gaal joogta laguma noolaan kara ha iskiga soo tagaan aan u baaqayaa ha ay u imaadaan walaalaheen mujaahidiinta
asalaamu calaykum anigoo ah yuusuf cabdi cismaan daawid dagaankayga isaaya gaboole Een, waxaan ka baxay een, gaboolaan ka baxay Een, waxaan ka raacay xamar xamaraan ka qortay meel liiraha isbitaalka xooga Ee, meeshaasaan ka qortay waxaa lii geeyey xero liiraha xernanac waxay ahayn shan boqoloo ruuxa ahayn oo wiila ahayn waxaa joognay meesha bilaa joognay ka bacdi waa nala qaaday waxaa nala geeyey dalka ugandha nala geeyey shan biloodaa soo joognay Een, meeshaan tababar kusoo qaadanay shantii bilood ka bacdi waa nala soo celay soomaaliya nala soo celay soomaaliya markaa nala soo celay waa nala keenay qori baa hor nagala siiyey xeerliira hilweyna nala geeyey cambaaraa joognay kabacdigeed ciidanka magaalada naliraa magaalada xasilinta naliraa anil magacaaba nala yiri waxaan ula magacaabay boolis militari meeshaan ka shaqey jiray weligii fuurliilim aadinin waxaan ahay ciidanka oo degmadan joogay oo xamar aan ku sugnaaya ahay waxaan ka joogay ceelasha biyaha gaar ahaan guutadaan ka tirsanayay labaatan saddex maada liraa waxaan lahaa boolis militari
boolis military alla ururka ururka saddexdaan nahay taliyaha oo guutada xukuumadda jalaal lahaa taliyahida ururkan waxaa lahaa maxamed soomaali taliyaha ururkan waxaa la lahaa daawid ala lahaa ka kalena waxaa la lahaa cabdi cabdixaafid ala lahaa oo qofka qof shacab oo iska socdaa leeyahay miinaa wadaa Eh, maxaan kuu sheegaa istaag waa lagu baarayaa damiinkaasa cilada oon macnaha la kulmaya taasaa kowgeed insha allahu tacaala markii oon soo baxay wax cilada oo la kulmay ma jiraan waa laysoo wacay imaada la yiri taleefonkaa ka dirsaday cilada oo wax la kulman ma jiraan wax dhibaateen lama kulmin walaalihii qaalin waa isoo dhaweeyeen aad iyo aad ay umaasiyihiin meesha hadda ka hadlaayeen waa buqda aqabla oo walaayada joogta walaalihii qaali ee nin laanta uu soo baxaya wax dhibaatoos kala kulmi doona ma jiraan waa maasiyihiin aad iyo aad ay noo soo dhaweeyeen boqolkiiba sagaashanka waa mahadsihiin waxaan hadda dhibaateena ma jiraan waxaan u baaqaa inaan oy walaalahood ay soo booqdaan meelna too joogaan ay u imaadaan wax cilad lama kulmayin walaalahooda kasoo horeeya wax dhibaatee ma jiraan gacan furan iyo qalbi furan lagu soo dhaweyna insha allahu tacaala wax dhibaatee ma jiraan anaba hadda walaalihii qaali waa iska soo aaminay wax ibni- waxna ima yeelin kheyr aan kala kulmi iyo meelna too joogo hambalya u hambalyeyna walaalihii qaali wax dhibaatee ma jiraan waa ay soo dhaweeyeen gacan furan iyo qalbi furan aa lagu soo dhaweey ninkii u soo baxan waxaa iskala kulmi doonaa kheyr iyo baashaa la iskala kulmi doonaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaa jira laba askari oo kale kuwaasi oo lagu soo bandhigay magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay ibraahim xasan muumin oo ka tirsanaa booliiska sidoo kalena sidoo kalena kasoo shaqeeya magaalada beledweyne buulo bardi iyo maxaas iyo sidoo kale yuusuf cabdi cismaan kaasi oo isagana kusoo tababartay dalka uganda wuxuuna ka tirsanaa maleeshiyaadka booliis militaara oo ay imaaraadku soo tababaratay waxay labadanba ka sheekeynayaan waxyaabaha ku kalifay inay ka soo baxaan inu ibraahim xasan muumin ka baxay bilbert waxaa ka tirsanaa ciidamada ama macasuliyada aan ka tirsanaa waxay joogaan bilberto ilaa iyo gobolka shabeellada dhexe ilaa beledweyne haystaan farsana dowladda ku jiro adi waxaana la geeyey meesha la yidhaahda elborg george walaa xagga waxaa kuwada noqon adiga laba boqol iyo shan ruux aan ku noqonay markaasaa shabeellada dhexe ilaa hiiraan maa lagasoo kala xiri maatii baa tababarkaa soo dhamaysanay tababarka eh, shan bilood wallaahi ma shan ajaanib oo macalimiin oo ajaanib eh iyo macalimiin soomaaliin oo shan iidan hal xabaa ka aqaana naajiri ibraahima la yidhahda tiradooda waxay kala ahaayeen eh, toban shan iyo shan ay kala ahaayeen shan oo oo ajaanib ah iyo shan oo soomaali beledweyne aniga shaqa ka bilaabay sanada kasoo shaqeeyey anigu hirshabeelle ahaan boolis a ahaan hirshabeelle boolis ay tababaratay wixii ka dambeeyay anig beledweynaha laga soo bedelay ninka taliya ah oo meeshaan joogo b- bilbugta oo jooga nolosha aa lii keenay halka aniga baa waxaa go-aansaday inaan kasoo baxa oo maxaada dowladda islaamiyiinta iskasoo biira oo shacabka kasii noqda oo shaqadayda iyo beerahey waxay iska tacbada faraha ka qaadaba waxaasoo qoray iyo waxaasoo dhan waxaa igu suurto gashay anaaba go-aansaday inaan soo baxa aan waxaas dhahay in maxaa ahayd meeshaan ku aficmee shalaa kusoo qaldoontay maantana maxaa ahayd qalabkaas iyo wadine tooskaas kaga bax waxay igu aficeen macnaha sida adiga ilaahay raalli aska ahayn oo ku fudaani dadka xagga jooga maxaa ku leedahay dadka xagga jooga waa inaan dhiirigeliyo ilaahda niya meeshaas waa ku qaldanay shalay ee soo baxa Ee, haddii ninka iga diidinaysa maxaata xiriirka u jara ninka iga yeelane xiriirkii sii wado sidaas lagu keeno sidaasaan rabaa kuwaasoo kale waxaa waaye waa la howlgelinaa adiga sida qaabka oo la howl- oo lasoo howlgalayo dariiqii lasoo maraayo loo sheega dariiqaasay soo marayin wax dhibaatana maka marayin waa ma arkayin wallaahi si adiga sharaf laa lagu soo dhaweeyey waxay ahayd wax dhib loo hadda gaari ma jiraano waa kaasa alxamdulillahi rabbil caalamiin haddana waa kaasa durkiga kasii mara qaraxa laba saddex qaraxoo burburte iyo hal qaraxoo maxay ahayd ee ee beledweyne laakiin midkaa beledweyne ana daawanay baa liil calaabiya saarneen oo baalka qoqonte waa baarutaas baa qaybta dambe ay qabta afar wiila oo adiga nooga baxday yuusuf cabdi cismaan anigoo ah halii qaaday dalka uganda shan biloodaa jiray ayaa shaksiyan aan gal aniga anigoo shaksiyaan u galay haddana maantana shaksiyaan uu soo baxay lacag baan u raacay wuxuu rag ninka rag wuxuu- wuxuu soo mar inuu ka sheekay un baa fiican shaqo xumaa iskaga qabatay sidaan u galay uganda laga qaaday dalka uganda laga qaaday shan biloodaa soo jiray kadib soomaaliya laisoo celay waxaa nala qaaday eh, muqdisho xamar xirnana shan bilood oo dhaliir ahaan aa nala qaaday dalka uganda nala geeyey shan bilood kusoo tababaranay wax uu dhib badan aan qaabaan arkay oo dheeqa lagu gelinayo laba iyo tobanka oo laiskaa dhexdhega lagaa tagayo dheeqada markaa qalad gashay adaan haddaan shiishi waysa ama haddaan ordi waysa baas waysa haddaad ciidanka u dambaysa waa lagu qaban dheeqadaas lagu dhexgelina afar saac ama shan saac caqabada igu weyna taas ahayd hawaagal bismillaah adig saddex mar xamar ay galaan waa si u badan waa iska- waa waa ka dhowrsi jiray waxaa rag badan xaniga ku leedeen rag waa waashin maskaxda lagu dhuftay intaas waa la soo celinaya oo soomaaliya lagu soo celinaya dalka soomaaliya rag ma laba nin oo ku dhimata waxaa nin ay ku dhufteen ay kule buud ay ku dhufteen oo iyadoo macnaha adigoo aqabad macnaha oo tababarkooda waxyaabo badan cimilis uu kasiin sidaa lagu baray adkeen weyne buudka lagu qumana marka raayaadkiisu aaday laba ruux ay ahaayeen meesha ay ku geeriyoodeen kabacdi shati bilood kabacdi dalka soomaaliyana wuu soo celiyay markaan imaadnay qoryaa nala siiyey waxaa nala yiri boolis militariya tihiin ciidanka xasilinta magaaladaada tihiin magaalada nugula daaday aniga yuusuf cabdi cismaan daawid anigoo haddan aan soo noqday waxaa arrinta u dhil anaan hooyadii aabihii aan usoo noqdo meeshii aan ka tagay aan waxyaalo badan shaqdii waqti aan iska dukado aan iska cibaadaysto iyada waxaa kuna aqabad badan kaloo kulmiyo kulle waxaa waaye nimaa ku dhalin ama si raba kamalaysa nin aad meel maali karta fasax la-aan hooyada masoo salaami karta waalidka ay familkaada masoo salaami kartid heesaha rabta ma helaysid laakiinse caqabada ugu weyneed fasaxa liidid aniga oo kuwada uu soo baxay hadda markay soo baxay fasax gaaban liisiyey fasax gaaban marka liisiyey shan maalmood aa liisiyey saas maalmood familka marka salaama la dhahay kabacdi dariiskii iyo qori waa iga reebteen waxaa soo golaystay anaa hor usoo baxa anigu dookiyaan soo wacday xamar anujo aan soo wacday kabacdi walaalaa liisoo gudbay hadda waxaa joogaan hiiraan boqod aan qabno alxamdulilah waa wanaagsantaa walaalihii qaali waa soo dhaween waa mahadsiyiin ajir xasanaad allah siiye aan intaas ugu habaleyna ajir xasanaad allah siiye an waa walaalkooda u soo dhawaaday kama cabsina an marba nimankaas saas ku yalaam isdhayn an u habaleyna walaalihii qaali meel hasta joogaan guul allah siiye intaan arkay nimankan kuwan la dhihi jira oo kule waa adiga qofka bili-aadama mogtahay oo dadka hoos maadaama adiga xagga u joogay anigu hadda waxaa qarinayna yuusuf cabdi cismaan waxaa dhihi jiray an nimankan kuwan la dhihi jira laga cabsi jiray anana cabsidaas uma soo bixin oo kule walaalihii aan usoo dhiibay anan wax yeeleyna niyad aan gashtay maatan alxamdulilah farxadaan kala kulmay kii horena waxaa leeya anikii aad walqalaasaana leela anan hadda maanta maxaan ku sheegay walaalihii lasoo kulmay wax nama yeelin jawiga degay alxamdulilah saa lii sheegay saa ana kala soo kulmay mislaana arwaa cabsina alle laakiinse waxaas ma jiraan alxamdulilah walaalihii qaali aan soo kulmay wax dhib aan kuma arkin waana maasiin meela too jawaan aad aadan iisoo dhaweeyeen meesha hadda joogan boqda aqablo waaye hooyadii abii xoolaan u dhaqaaleeye abii hooyadii waa noolyihiin saan u socdan xoolaan anada iska dhaqaaleystaan rabaan waxay ahaayeen laba askari oo ka tirsanaa hirshabeelle balse hadda ku sugan goobaha ay maamulaan mujaahidiinta kadib markii ay soo dhiibeen intaasayaan barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal kana mid la mid ah intaan dib isugu maqli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh